bismillaahi raxmaan raxiim duhur wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu dooroon warka duhur ee dalsan
faahfaahino dheeraada oo ka soo baxaya dagaal culus oo ciidamo ka tirsan dowladda iyo kuwo uu hogaaminayay sargaal ku dhex maray magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan
dab ka dhashay khasaare kala duwan oo ka kacay goob ganacsi oo ku taala degmada hodan ee gobolka banaadir
khasaare ka dhashay kolanyo ay la socdeen ciidamo ka tirsan dowladda oo qarax lagula eegtay inta u dhexeeya deegaanka ceeldheere iyo magaalada dhuusamare
xubno ka tirsan al-shabaab oo qarax lala beegsaday kolonyo ay la socdeen ciidamo ka tirsan kuwa kenya oo maraya gobolka laamu
dagaal beeleed sababay dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay gobolka sool
wararka dibadda warkeena duhur aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah
madaxweynaha koonfurta kuuriya oo sheegay in sanadkan dowladdiisu xoogga saari doonto dhanka dhaqaalaha
iyo dab ka kacay xarunta baarlamaanka dalka koonfur afrika
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal hol selaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal hol selaris
mar kale duhur wacan wanaagsan waa axad taariikhdan waxay tilmaamaysaa labada bisha koowaad ee janawari sanadkuna waa laba kun laba iyo labaatan warkii oo dhammaystiran waxaanu ku bilownaya faahfaahino dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dagaal culus oo ciidamo ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa uu hogaaminayo sargaal ku dhex maray magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan wararkii ugu dambeeyay dagaalkaasi waxaa ka waramaya waryahayaga xuseen washington
faahfaahino dheeraada ayaa kasoo baxaya dagaal barqanimadii maanta ka dhacay waqooyiga magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan kaasoo u dhexeeyey ciidamo ka tirsan kuwa maamulka hirshabelle iyo ciidamo uu wato sarkaal lagu magacaabo nuurdheere dagaalka ayaa waxa uu si gaara uga dhacay deegaan lagu magacaabo qowled oo dhanka waqooyi ka xiga magaalada beledweyne iyadoona dagaalka intuu socday laysku adeegsan hubka noocyadiisa kala duwan qaar ka mid a dadka deegaanka ayaa waxa ay ku warrameen in dagaalka uu ahaa mid xoogan islamarkaana ay labada dhinac isku adeegsaneen hubka noocyadiisa kala duwan ah inkastoo aysan sheegin khasaaro ka dhashay dagaalkaas oo maanta dhacay wararka ayaa intaa waxay kusii darayaan in dagaalka uu ka dhashay khasaaro dhaawacyaha uu soo gaaray dhinacyada dagaalamay walow aan si rasmiya loo xaqiijin intii la ogeeyay khasaarahaas soo kala gaaray waa ciidamada ku dagaalamay deegaanka qolweyn oo dhanka waqooyi ka xiga magaalada beledweyne islamarkaana u dhexeeyay ciidanka maamulka hirshabelle iyo sarkaal lagu magacaabo nuur dheere oo habeeno ka hor dagaal looga saaray magaalada beledweyne sarkaalka ayaa waxaa la sheegay in ay weerar ku qaadeen ciidamo ka tirsan kuwa hirshabelle oo ka baxay magaalada beledweyne islamarkaana waxay weerarkaas ay ku ekeeyeen waa saldhig uu ku lahaa deegaanka qowlad oo duleedka magaalada beledweyne ku yaala iyadoona intaa kadib dagaalka sidaasuu ku dhacay sarkaalkan ay weerareen ciidamada ayaa sidoo kale waxaa lagu eedeeyey inuu habeene ka hor weerar dhabagalah ku qaaday kolonyo galbinaysay gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jaajta cusmaan iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan maamulka hirshabelle kuwaas oo kasoo ambabaxay degmada feerfeer kuna soo jeeday magaalada beledweyne dagaalka labada dhinac ku dhex maray beledweynaha habeennimadii jimco ahayd ayaa waxaa ka dhashay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxaana inta la xaqiijiyay dagaalkaas ku geeriyooday shan asgari oo dhinacyada dagaalamo ah si kastaba dagaalka maanta ka dhacay deegaanka qowlada ee dureedka dhanka waqooyi kaga beegan magaalada beledweyne ayaa waxa uu kusoo aaday xilli shalay gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jaati cismaan uu ku dhawaaqay howlgal ka dhan ah dadka kasoo horjeeda magaalada beledwe waa dadka kasoo horjeeda maamulka hirshabelle kaas oo ciidamada ammaanka ay ka fulin doonaan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan wararkii ugu dambeeyay ee haatan aan ka helino magaalada beledweyne ayaa waxay ku ramayaan in halkaas uu ka socdo banaanbax looga soo horjeedo dagaalkii ka dhacay maanta duleedka magaalada iyadoona ay dhigayaan qaar ka mida dadka deegaanka waxaana la arkayaa dadka dhigaya banaanbaxa oo wadooyinka qaar xiranaya iyagoona ku xiraya biro iyo dhagxaan sidoo kale waxaa la sheegayaa in banaanbaxaas ay ay qaar ka mid a dadka kala eryeen ciidanka amniga magaalada iyadoona lagu soo warramayo in haatan magaalada beledweyne qeybo ka mid ah uu ka socdo banaanbax looga soo horjeedo dagaalkii maanta dhex maray ciidamo ka tirsan maamulka hirshabelle iyo kuwa uu hogaaminayo sarkaal ka tirsan waa sarkaal lagu magacaabo nuur dheere oo kasoo horjeeda maamulka hirshabelle
mahadsanid washington dab xooggan ayaa ka kacay goobo ganacsi oo ku yaala xaafadda sebiano ee degmada hodan ee gobolka banaadir waatan fartuun maxamed maxamuud
dab xoog leh ayaa waxa uu ka kacay suuqa saybiyaano ee degmada hodan ee gobolka banaadir dabka ayaa waxa uu ka bilowday suuqa caanaha lagu iibiyo ee ku yaala saybiyaano waxaana ka dhashay dabkaasi khasaare hantiyadeed oo fara badan waxauna burbur soo gaaray goobaha ganacsiga ee ku yaala suuqa dabka oo intiisa badan suuqa qabsaday ayaa ka bilowday goob timajaro ah oo ka agdhoweyd goobta uu dabka ka kacay oo dhalisay khasaare xoog leh qaar ka mida dadkii ka agdhowaa goobta uu dabka ka kacay ayaa inooga warbixiyey qaabka uu dabka u kacay iyo khasaaraha uu geystay dabka ka kacay suuqa lagu iibiyo caanaha ee ku yaala saybiyaana ee degmada hodan ee gobolka banaadir annaga haddeertaan waxaan alxamdulilah masiiba alla keento wax walba alla keenna waatan lagu xamdiyaa mahad allah iska leh horta maalin waa leela waxaa noo darnaa leed nafina meesha ku bixi lahaa alxamdulilaahi horta meheraddan yar iyo baalbiyeedu horta gubashada ee ka bilaabatay dabkii siduu u socda woo weynaaday baqaarkan guuleed iyo baqaarkan kale caliyare ayaa meesha ku baaba'ay horta alxamdulilah waan ka soo gaarnay gurmad ahaana u socna annaka gurmadkii alxamdulilah waxaan ku guulaysan karna waan ku guulaysan wixii kale way baaba'een maxaa ka alxamdulilah ilaa iyo xaafadaha gubtay ilaa iyo xaafadaha baqaarka ugu weyn guuleed iyo caliyaro caliyaro hal shay lagama bixin horta waxa uga yar yar oo oo guuleed aan ka badbaadin mooye ah wallaahi dabka waxaa laysku haystaa inuu koronta ka kacday inuu maqaayadan ka kacday taas lama heeyo war lagama hayo ah alxamdulilah naf ma jiraan waxaan maalka ahayn wallaahi abbaara adiga afar saacoo kale ilaa iyo laba saco socdaa wallaahi hadda halkaa ku sugan goobta dabka kaca waaye goobta ugu dabka kacana dabka dabka soo ku bilowdaana saa maqla gadaala ka imaaday dabka korontaa kicisay sandex dheer maqaayadaa kicisay marka dabka khasaarihiisu waa khasaare oo inta lagu soo koobi karin dukaamo weyn oo ganacsi oo gubtay goobo sidii kale ganacsi lagu horgada oo gubteen marka hadda wax dhimasho ama wax dhibaato u geysta male laakiinse dabka khasaarihiisu wuu badan yahay wax maanta inta lagu soo koobi kara maa waayo meesha dukaamo weyn oo raashiinaa ku yiile teeda kaleeto meelo oo ganacsi kaleeto yar maamooyinaa ku yiile marka hadda waa alxamdulilah dabka waa la dembiyey inay dukaamaka ganacsiga cadkooda ku yiile horta hal dukaanoo baqaaro weyn oo uga darnay caliyaro dukaankiisa waaye dukaanka oo raashiin weyn oo xaafaddana ka adeegto dukaan oo buuxuu ahay marka dukaanka hadda wax laga badbaadiy male saa indhaada ku arkaysid hadda dabka ilaa hadda qiicisu socdaaba marka hadda wax dhibaataana ma geysa laakiinse meesha hantiyaa ku burburto waa dareemi kartaa meel dabka kacday haddana waa lagu guulaysta dabta miskiin ala dembiyadda wallaahi caddad hadda hanti meeshaas ma la koobi karo inkiis waa dareemi kartaa dukaan intaasoo kilomitir yahay intaasoo raashiin ku jiraan oo meeshan dabaa ka kacay saaka dabkaas oo ka bilowday meel baalbeeriya oo tan lagu diray dabadeedna u gudbay baqaar se loo yaqaano tukaan dabkaasoo khasaaro badan geystay alxamdulilah ilaahay ama had iska leh kulley qof kale hadda oo macnaha naf kale oo ku dhimatay ma laha laakiin gaar ahaan hal qofaa ku dhaawacmay oo laba booyidood isku dhaceen dhadooda galay oo ku dhaawacmay alxamdulilah dabkii waxaan dadaal iyo waqti iyo juhdi aan ku bixino waa ku guulaysanay inaan dammayno alxamdulilah ilaahay ama haddaas iska leh qofkii hantidaas ka gubatay ilaahay beddel khayr qaba xusiyo intii ku soo qayb gashay gaar ahaan waqti ku lumisay kulley ilaahay unbaa waa og laakiin saa la ii sheegay dadkii ugu soo horreeyay ii sheegeen meel baalbeeri tamil lagu jara inaan ka bilowdo la ii sheegay aniga iyadoo dabdamiska joogaan dabka la damanaya imid laakiin suuqta markaa la ii sheegay meel baalbeeri dabka bilowda la yimid alxamdulilaah waa garanayaa waa wiil soomaaliyeed waa qof walaalkeena dhammaanteen dukaan ayaa kasaarada ugu weyn ayaa ku gubtay inta kale waa hal baalbeeriya iyo meel kale gabar waa ku samaysanaysay oo maqaayo ah
codkaas waxaa uu dambeeyey warkii waryaahiga fartuun maxamed markan khasaare ayaa ka dhashay kolonyo ay la socdeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya oo qarax lagula eegtay inta u dhexaysa deegaanka ceeldheere iyo magaalada dhuusamareeb dhanka kale qaraxaasi lala eegtay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalk soomaaliya waxaa war ka soo saaray al-shabaab warkan waxaa faahfaahinaya waryahiga saleymaan xuseen al cadaala
qarax miino nuuca dhulka lagu aas-ah ayaa waxa uu saaka kolanyo ay wadeen ciidamo ka tirsan kuwa hadanab ee dowladda soomaaliya lagula eegtay inta u dhexaysa deegaanka ceeldheere iyo magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug horar la helayo ayaa waxa ay sheegayaan in qaraxa lala eegtay ciidanka danab oo uu ka dhashay khasaaro soo gaaray ciidanka oo kusii jeeday deegaanka ceeldheere ee gobolka galguduud oo dhowr jeer ay qabsadeen dagaalimayaasha al-shabaab inta la xaqiijiyay ilaa saddex askari oo ka tirsan ciidanka kaarka ah ee tanab ee dowladda federaalka ayaa dhaawacyo kasoo gaaray miinadaasi kuwaasi oo la gaarsiiyey isbitaalka magaalada dhuusamareeb kulanyada gaadiidka ay wateen ciidamada tanab ee dowladda soomaaliya ayaa kusii jeeda dhanka deegaanka ceeldheere oo ay ka howl ama howlka dhan ah al-shabaab ay ka wadaan ciidanka dowladda iyo kuwa dowlad goboleedka galmudug al-shabaab ayaa marar badan waxa ay waxa ay weerar u qaadeen ciidamada ama ciidamada maamulka galmudug iyo kuwa tanab ee ka howlgala ee magaalada dhuusamareeb dhanka kale ciidamada al-shabaab waxay ka hadashay qaraxa lala eegtay ciidamada dowladda federaalka ayaa waxa ay sheegteen in ay ku dileen qaraxaasi dhacay ugu yaraan sagaal askari oo ka mid ah ciidankaasi ay ku dileen halka ay dhaco ay soo gaarsiiyeen saddex askari oo ka tirsanaa ama oo saarnaa kaariga qarax qaraxa lala eegtay sidoo kale al-shabaab ayaa intaasi kusii daray in ciidanka la qarxiyey ay kusii jeedeen degmada madabaan ee gobolka hiiraan iyaga oo xilligaasi kasoo amabaxay magaalada kaalkacyo wuxuuna qaraxaasi ku qabsaday ceeldheere oo u dhow magaalada dhuusamareeb weli ma jiro wax war ah oo kasoo baxay saraakiisha ciidanka dowladda iyo kuwa maamulka galmudug oo ay uga hadlayaan qaraxaasi khasaaraha dhaliyey ee saakay ka dhacay gobolka galgaduud oo ay mas-uuliyadiisa sheegatay ciidamada al-shabaab al-shabaab ayaa marar kala duwan waxa ay deegaano ka tirsan gobolka galgaduud ay qaraxyo miino geystay khasaaro dhimasho iyo dhaawacna sababay ay kula eegteen kolonyo ay wataan ciidamo ka tirsan dowladda federaalka iyo kuwa galmudug oo dagaal kula jira ciidamada al-shabaab
xubno ka tirsan al-shabaab ayaa qaraxiyo la beegsaday kolonyo ay la socdeen ciidamo ka tirsan kenya oo marayay gobolka laamu cali aadan axmed daacad
qaraxani oo ahaa miino nuuca dhulka lagu aaso ayaa xubno ka tirsan ururka al-shabaab waxaay la beegsadeen gaadiid ay wateen ciidamada kenya xilli ay marayeen deegaano u dhow magaalada laamu ee gobolka waqooyi bari kenya qaraxa koowaad ayaa lala beegsaday gaari nuuca loo yaqaano biijiga xilli uu marayay inta u dhexaysa deegaanada sanguuran iyo kanyungo ee ku yaala duleedka magaalada laamu ee dalka kenya waxaana la sheegayaa inay dhimasho iyo dhaawac ay ku noqdeen askar kenyaan ah qaraxa labaad ayaa waxa uu ka dhacay agaarka deegaanka kayungo waxaana lala beegsaday mooto uu watay sarkaal ka tirsan ciidamada kenya iyada oo la sheegay in qaraxaasi oo keliya uu ku dhintay sarkaalka al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda labada qarax waxaana ay sheegeen inay ku dileen labaatan ka mid a askarta kenya walow aysan jirin cid xaqiijinaysa sheegashada al-shabaab saraakiisha ciidamada kenya ee gobolka waqooyi bari ayaan weli ka hadlin qaraxaas ha yeeshee dhowr jeer ayaa waxaa qaraxyo noocan oo kale ah oo khasaare geystay lala beegsaday ciidamada militariga iyo kuwa booliska kenya xilli ay ku socdaalayeen deegaano ka tirsan gobolka waqooyi bari ee kenya
cali aad aad u mahadsan tahay markan haddaan eegno gobolka sool wararka ka imaanaya waxay i sheegayaan in dagaal beeleed halkaasi uu ka dhacay dagaalkaas waxaa ka dhashay khasaare kala duwan laba bilo walaalo halkaasi degta ayuuna dagaal ku dhexeeyay inta lasoo wariyey lix ruux ayaa geeriyootay shan iyo toban kalena dhaawacyo kala duwan ayaa kasoo gaaray dagaalka ayaana waxa uu ka socdaa deegaanada saax maygaag iyo sangajibi oo u dhexaysa degmada boocam ee gobolka sool iyo tuulada birta dheer oo ka tirsan gobolka nugaal dagaalka oo bilowday subaxnimadii hore ee maanta ayaa waxaa ka dhashay khasaare kala duwan oo dhinacyadu soo gaaray welina ma muuqato waan waan laga dhex wado dhinacyadu halkaasi ku dagaalamaya
halka warkaas aad kala socotaana waaraadii haddalsan f m ko iyo sagaashan dhibic shan markana wararka dibadda dab ayaa ka kacay xarunta baarlamaanka dal ka tirsan wadamada afrika baarlamaanka dalka koonfur afrika ee ku yaala magaalada capton waxaa la sheegayaa in uu ka kacay dab aada u xoogan dabka oo ka kacay dabaqa saddexaad ee dhismaha baarlamaanka ayaan weli la sheegin dabka waxa sababay kicitaankiisa muuqaalo baraha bulshada lagu baahiyey waxaa laga dheehanayay qiiq cirka isku shareeraya oo dhismaha baarlamaanka ka baxaya dabkan baarlamaanka koonfur afrika ka kacay ayaa kusoo beegmaya saacado uun kadib markii kiniisadda lagu magacaabo federaal ee aan dhismaha baarlamaanka ka fogeyn lagu aasay desmondi toto iyadoona dabkaasi hadda ee ka kacay xarunta baarlamaanka ee koonfur afrika weli aan laga haynin burbur iyo sidoo kale khasaaraha uu dhaliyaba cabsaar ugu dambeynna haddaan eegno madaxweynaha koonfurta kuuriya kim jo-un ninka lagu magacaabo ayaa waxa uu sheegay in dowladiisa sanadkan ay xoogga saari doonto dhanka iyo dhaqaalaha dhanka nucliyerkana ay kasoo jeesan doonaan sanadkan cusub oo maanta laba ah ayaa wuxuu sheegay kim jo-un bilowgiisa in guud ahaan dowladda waddankaasi koonfurta kuuriya ay kasoo jeesan doonto dhanka iyo hubka nukliyeerka ah balse hadda ay xooga saari doonaan dhanka iyo dhaqaalaha sanadkanna waxa uu sheegay in qorshayaal fara badan oo dhanka dhaqaalaha uu kaga degsan yahay
gudahaana warkii duhurnimo aad ka dhagaysanayseen dalsan waa naga intaa cidda uu sheega waxay dib ay kaga heli karaan barta internetka aanu ku leenahnay ee w w w radio dalsan dt com waad ku mahadsantihiin dhagaysiga warkeena duhurnimo
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warlahelyaabaha talalhel